waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Eh, waad mahadsantahay xasan Eh, su-aashaas eh, ramadaanka ku saabsan anigu waxaan sameeyaa eh, barnaamijka qolada aan la joogo oo masaajid dhismahe dhismahe dhismihiisa weli hadda ku jira Eh, waxaanu sameynaa waxaanu s- eh, zoom program ayaan leenahay Eh, waxaa soo gala adigu baaqaan ilaa boqol meelahaas ayaa soo gala habeen kasta Eh, qur-aan baa laga akriyaa lagu furaa kadib eh, aniga waxaan bixiyaa shan iyo toban daqiiqo kelmad ah ayaan bixiyaa oo eh, topic maalinba topic ah Eh, kadib dadkan waxaan u furnaa su-aalada wixii ay qabaan inay aan ka aan jawaab ka siino sidaas ayaan ku dhammaynaa Eh, qof walbana ama eh, reer walbana waxaan dhanaa salaadiina tukada taraawiixda tukada guri walbaba iyagu inay tukadaan eh, taraawiixdooda tukadaan qur-aan bay dadku wada akrin karaan caruurta dad dadka dhalinyarada afar iyo toban jirada shan iyo toban jirada qur-aan bay akrin karaan marka guryuhu saasay u camiran yihiin taraawiixda waa socotaa alxamdulilah yani eh, dhibaato badan iyo colays badan ma jiro waa arrinta si fiican bay ku socotaa waa garta marka guud ahaan eh, jaaliyadda iyo muslimiinta inta aad og tahay xanibaadahan iyo maxaa fursadaahoo ka soo baxay ama maxaa caqabadaahoo aad og tahay oo jira wallaahi waxa caqabado ah waxaa un ka jira dadkii oo iswaayey dadku wada joogga iyo dadku inay is arkaan iyo dadku inay is wada hadlaan oo is wax isweydiiyaan iyo waa nooca ka mida xiriirka mujtamacu uu leeyahay kaa waa la waayey kaa waa la waayey E, saa darteed ayaan u sameynay barnaamijkan hadda habeen kastaan galno dadku inay su-aalaad keenaan oo ay dad degan oo qalbigooda uu degay ay noqdaan marka alxamdulilah technolojiguna dhinacaas caawimaad buu ka bixiyey oo dadkuna waa ku kalsoon yihiin waxaan filayaa masaajidada badankooda way sameeyaan barnaamijka noocaas ah inay dadka sidaa ku wada xiriiriyaan Eh, dee maalin jimcaha la tukanayana ma jirto la- qolo walbaba reer walbaba inuu gurigooda salaadu ay ku ogaan ay ku tukadaan oo qur-aan akhristaan waxaan filayaa in intii masaajidada lagu qaban jiray inay hadda dadku ay ay ay sameeyaan oo guryahooda ay ku sameeyaan ayaan filayaa maasha allah Eh, guud ahaan australia sheekh ciisow eh, intii xanimaadahan lagu jiray waxaa dowladdu lacago badan ay ku bixisay lagana cabsi qabay in dadka xanuunada dhimirkoo kale uu soo bato eh, rabshada qoyska ama domestic violencigu inay soo bataan marka waxaad leedahay hadda intii xanimaadaha lagu jiray eh, hooyooyinku soo waco raggooda ka cabanaya weli maad arag Eh, runtii inta hadda de wiig waan joognaa ramadaanka hadda wiig buu socdaa waa maalintii sideedaadaan maraynaa maanta Eh, wax isoo wacay oo oo qaylinaya oo leh eh, ninkii baan saas isu haysanaa ninkii baan idhibay ama gabadhii baa idhibtay oo sidaasa ilaa hadda ma hayno waxaan rajeynayaa eh, muslimiintu inay qur-aanka dhowr jeerna waan ku niri hadda ka hor eh, eh, video clip aan sameeyey waan ku iri eh, qur-aanka ha la akriyo ha lagu dadaalo maalin walbaba hal juz intii masaajidka qofka uu ku akrin lahaa gurigiisa ha ku qaybsado caruurtiisa qayb ha akhriyeen isagoo qayb ha akriyo xaaskiisa qayb waday akrin karto ha akhriyeen qur-aanka haddii la galo qur-aanka jawgiisa haddii la galo dhibaataba dhici mayso dadku dad waxay noqonayaan ruuxaaniyaad leh oo oo- oo qalbigooda uu degan yahay oo yacni naxariistii iyo islaamka dareemaya sidaasaa laga doonayaa in ramadaanku dadku ay ahaadaan waa gartay ramadaantu sheekh ciisow waxay weligeed ahayd bil eh, dadka masaakiinta la afuriyo sadaqo badan la baxsado Em, eh, wadanka gudihiisa dad baahan baa jira dibaddiisa iyo soomaaliyana eh, dabcan dad badan baahi iyo dhibaatooyin baa jira arrimahaas dadku sidee u wajihi karaan iyadoo weli xanimaadana lagu jiro eh, dad badanna laga yaabaa inay eh, shaqo la-aan iyo wax ku dhacdo
horta runtii shaqo la-aantu way dhacday oo dad baa shaqo beelay laakiin waxaan rajeynayaa dowladdu dowladda waddankan aad bay u dadaashay dowladnimo ayay muujisay waa meesha lagu kala garto dowlad markaa tahay iyo markaan dowlad ahayn ayaa runtii soo baxday oo waxay dowladda maanta australia ka dhisan waxay ku dadaashay in dadku aynan dhibaatoonin oo dadkii shaqo ku jiray oo mushahar qaadan jiray in si kale loo siiyo job seeker payment iyo job keeper payment iyo magacyaa loo bixiyey marka qofku wax waa lacag waa la helaa marka sadaqaduna waa shayga ugu muhiimsan islaamka marka la fiirinayo culimmadu hadi jeer waxay isweydiiyaan camalka adiga kugu eg iyo camalka ku gudbaya oo dad kale iyo meel kale tegaya keebaa khayr badan oo wanaag ku badan yahay salaada aad tukanayso mathalan adigay kugu eg tahay cid kale ma waxba uma tarto qof kale waxba kama helo aday ku dan tahay oo ajar iyo aad ka helaya laakiin soonku waa sidoo kale adigii unbaa wax ka helaya xajku waa sidoo kale adigu unbaa wax ka helaya laakiin sadaqada zakada la bixinayo dadka kale waxyaabaha loo waxa loo tarayo taasaa ka qiimo badan midda kale midda kale marka mujtamacu waxaa lagu dadaalayaa mujtamacu inuu yahay mujtamac isku xirxiran oo aan kala furfurnayn oo kala burburnin kala burburin ayaa laga shaqaynayaa sadaqadu macnahaasay leedahay marka waxaan u dardaarmaynaa dadku bishaan ramadaan waa bisha xadiis daciifa ayaa jira oo odranaya sadaqada bishaan la bixiyo macnuhu waa ku sax weeye sababtoo ah ilaahay waatan axaadiiska ay man qofkii wax wanaaga sameeya inta ugu yar ee lagu abaalmariyo waa toban jeer in loo laablaabo toban jeer ilaa toddoba boqol ilaa kumaan kun in la siiyo marka xadiidka daciifka wuxuu leeyahay sadaqadu bisha ramadaan sadaqada bisha ramadaan la bixiyo waxay u dhigantaa zakay u dhigantaa ajarkii laga heli lahaa zakay u dhigantaa qur-aankana aad ba arrintaa uga sheekeeyey oo yacni ilaahay wuu aqbalaa wixii qofku uu lilaahi u bixiyo oo ilaahay dartuu u bixiyo waddankii dhibaatooyin baa ka jira dhibaatooyin aan yareyn baa waddankii ka dhacay dad baa roobad iyo daadad iyo wax walba gugii baa hadda soomaaliya lagu jiraa dhibaato badan baa kasoo socota dhinacaas marka in dadku shan dollar toban dollar waxay isku dari karaan ay isku daraan meelaad wax laga dadku waxbay intaa waxbaa la furaa iyo accounti baa wax loo furaa marka inay dadku ka qayb galaan ramadaankooda ay xoojiyaan oo uu noqdo ramadaankani mid qofka uuna ka shallaynin u odhan wallaahi waxba ma qaban hadduu yidhaahdo war bishii ramadaan waxaan bixiyey sadaqaan baxsaday oo waan soomay oo waan tukaday oo qur-aan akhristay maasha allah qofkaa waxa weeye wax ka sarreeya ma jiro waa gartay sheekh ciisow gaar ahaan dadaal waxaa jira xubno ka tirsan jaaliyaddu ay maaragta doonayaan inay ka qayb qaataan gurmad loo fidinayo magaalada qardho oo aan isleeyahay si gaaraad uga warqabtaa maxaa nooga sheegi kartaa magaaladaas iyo dhibka gaaray iyo sida dadku uga qayb qaadan karaan
wallaahi xasano warta waa arrin hadda jirta weeye oo dadku meel walbaba waa la kacay dadka wanaagga jecel oo khayrka jecel ma ma seexdaan had iyo jeer waa dadka u nugul waxyaabaha wanaagga ah markuu qur-aanku leeyahay waxaad jeceshihiin wax ka bixiya waxaad macdeen wax ha ka bixinina laakiin waxaad jeceshihiin sababtoo ah waxay ku tusaysaa inaad ilaahay jeceshahay bini aadamkana aada jeceshahay qof aadami aad tahay oo aadamnimada ayaa lagu xisaabtamaa marka waxaan u dardaarmayaa dadka dadkeena soomaalida ah iyo dadka muslimiinta meel kale iska joogaan inay dadka dhibaataysan wax taraan sadaqadu maalku kuma yaraado siduu rasuulku sheegay waxa la bixiyo wax kuma yaraadaan ee baraka laga helaa waxbaa ku tarma way ku xoogaysataa marka aada iyo aada arrintaa looga qayb galo yaana la yacni la yaraysanin waa murs- fursada keliya dadku ay haystaan bisha ramadaan weeye in dadka wax aada iyo aada waxtar loogu gaarsiiyo wax walbaba aada bay u muhiim u tahay
waa gartay ugu dambeynta marka sheekh ciise uu arrimahan ah, dhacay iyo xanibaadahan eh, markaad fiiriso soomaaliya ama australia ama jaaliyadda maxaa laga baran karaa baad is leedahay
waxaan u malaynayaa waxaa ugu fiican wax laga baran karo waxaa weeye dadku in ay isku xirmaan dadku inay iswalaalays iswalaalaystaan dadku in ay qof walbaba qofba u baahan yahay waxyaabahan leedahay interdependency ayay yidhaahdaan yacni dadku qofna qofkii keligii ma ma aha qof keligii noolaan kara ma jiro Eh, bani aadnimadu waxay ku jirtaa dadku inay wax sataraan Aad- xataa siyaasadii bay hadda gashay in la yidhaahdo dowladaha adduunka waxaa la filayay inay iskaga soo dhowaadaan dhibaatada jirta darteed inay iskaga soo dhowaadaan siday markii hore ahaayeen laakiin waa sii kala fogaanayaan sababtoo siyaasad baa gashay meesha laakiin markii siyaasadda dhinaca la iska dhigo ee bani aadamnimada iyo dadka dareenkooda la fiiriyo waxa weeye bani aadamka dadka in la isku xiro laisu dhoweeyo ee walaalaa tihiin ee intii isku diina isku diin baa tihiin dad ku aadan isku diinta ahaynna bini aadan baad wada tihiin oo idin biniaadmada idinka dhexaysa waxa la is siiye waxa la istaro ee qof walba qofka kale dhibkiisa ha ka ilaaliyo sidaas duruustaas unbaa ku jirta oo arrimaha laga baran karaa waxaan maqlayay soomaaliya laftigeeda hadda aad buu ugu fidayaa waxaan maqlayay qoladan eh, i c r c inay soo saartay ay leedahay waxyaabaha soomaaliya ka jira cudurkan ee covid sagaal iyo toban aad buu ugu badan yahay iyaga kastoo dowladdu ay yaraynayso oo ay hoos u dhigayso cadadka tirada laakiin qoladaas waxay sheegeen inuu aada u fidayo ilaahay ha ka badbaadiyo ilaahay ha ka ilaaliyo ya ha- intaa ha ugu ekeeyo intii hadda joogto ha ugu ekeeyo intii ku xanuunsatana allah ku bagsiyo
like us la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sbs somali